السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ذكر الدجال وصفته وما معه هذا كان باب ذكر الدجال دجال وكا بنت بدن إلهني ما شيغان دونا آخر الزمان ee fidnadiisuna fitantaa adduunyada soo martay ta ugu weynba ay tahay bal sheegi hadalkiisii ka hadalkiisii laga hadlayay iyo xusitaankii iyo wasifatii tilmaantiisu si ay tahay oo dee ay kaba mid tahay waxyaalahan ruux kastoo muma ama ruux kastoo isagii la kulmo u muuqanaya abuurkiisa ku tacalluqsan iyo kitaabadii aynu soo marray ruux kastoo camalkiisan diiday ama mu'minana uu aqri'i karo bal taas iyo wama macahu waxaa maciisa ah oo waxyaalaha dee khawaariq alcaadaad ee isagu uu wato ee maciisa bal umuurahaas aynoo iman kolley dee casharku ama axaadiistu way iska badnaan doontaa cashar iyo labana ma noqon doonto way kaba badnaan doontahay laakiin bal umuurahaas ayuu baabkiisii yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abu usamata wمحamed bn bshri قال xdثna عbayd اللahi عan ناaفiع عan بن cmرa x وxadثna بن نmayr والlفظ lah qال xadثna محamed بن bشhri qال xadثna عbayd اللahi عan ناaفiع عan بن cmر xadiidku si aa arkaysaan raqم aada u horeeya waa kitaaب الإimaan ayaa uu raqمkiisii kaba dhigay aniga raqمka iyo hal boqol iyo sagaal iyo لixdan macnaa waa kitaabuliimaan xadiid aynu kuba soo maray balkaa shaarixuna aada uguba soo sharxay kaas buu ahaa dee axaadiidan dajaal ka mida waa xadiid aynu hore usoo maray xagga sanadkana dhammaan waa dadkii aan soo arki jirnay uun xadiidkuna waa xadiid ibnu cumar uun daahirku wuxuu ahaan jiray markii hore dee kale dee cubaydullaahi labada sanad isugu imanaya intuu cubaydullaahi ku joogsado inuu riwaayadii kale u laabmee laakiin intuu dhameeyuu dee cubaydullaahi can naafic can ibni cumar ayuu dib haddana ciddii lafdiga lahayd isagoo cubaydullaahi can naafic can ibni cumar oo meeshii waxa weeyaan weliba xataa maxamed ibnu bushir markii horena uu ku jiray waxa weeyaan laakiin abu usama laba socday bal kollay si aynu kusoo yar baranay in badanna kolkoltana way kaba dhacdaaye dee waa ay kabeeri doonto halkay ku kulmayaan in marka hore xada horteed lagu joogsado taas baan arki jirna wuxuu uhi ibnu cumar ana rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay dakara wuxuu xusuu hadal qaadi addajaala dajaal bayna الظahraanay الnaasi dadka dhexdooda waa isagoo dad dhexdii ku sugan muuqda oo daahira oon dee qarsoonaynba taas buu rasuulka ilaahay hadal qaaday dajaal uu xusay lafdiga dahraanayna de waa lafdigii tasniyada ayuu kuba yimi dahraanay الnaas oo lafdigii tasniya macnuhuna waxa weeyaan waa jaalisan fii wasadi الnaas oo rasuulka ilaahay dhexdooduu fadhiyey kama qarsooneyn waa u muuqday daahir buu ahaa taas weeye aliftan iyo nuuntan dee markaan dhahna dahra الnaas waa macnahay keenaysabe ziyaadadeedna waa adkeyn lasii adkeynaya uun bal taas ba iyadoo dadkiibu adigu kolley hareereeyey dhexdooduu joogay qayba markaa dhinac bay kaba xigtay markaasuu rasuulka ilaahay hadal qaaday tan barhkood baa sheegta lafdigan daharaanay inuu zaa'idba yahay meeshan oo kale oo dee macnuhu imaka waa macnaha rasuulka ilaahay dakara dajaala bayna dahraanay naas bayna annaas haddii la yidhaahdo in macnuhu waa kii unbuu tegayaa oo barhkood baaba halkan sheegtay laakiin bal waa adkayniyo macnaha aan soo sheegayno faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh in allaha tacaala ilaahay nasahnaaye laysa ma ahaanin biacwara ku cawaran ma ahaanin ilaahay simaat ulxuduud guud ahaan iyo wax naqsi dhammaanteedba waa ka nasahan yahay marka ma ahana dee waxa weeyaan adigu naqsi dhammaanteed tani kaba mid tahay alaa hooyay wa ina almasiixa dajaala ka ah dee masiix oo ficil bimacnaa mafcuulo bimacna almamsuux oo dee ishiisiiba tirtiran sa inoo soo socoto ama faciid binu canfaacda waa kan dhulka wada marayaba aduu balkaa beenta badan ee dajaal acwarulcaynlyumnaa isha midig mid cawaran weeye ishiisa midig baa ceebaysan oo ceeb leh way cawaran tahay kaana caynahu ishiisu waxaabad moodaa cinabatun xabad cinaba inay tahay oo daafi'atun ama daafiyatun labadaba halkan way ku dabdiyeen iyadoo hamse loo yeelo iyo iyadoon la hamse markaa daafia markay tahay oo dee dafia oo kale waa wixii baktiya ama waxaas daafianimadii waxay keenaysaa inaanay wax iftiin oy leedahay ishiisaasi tiirin waana tay noo soo socoto way tirtiran tahay ama way masaxan tahay waana daafia haddii hamse loo yeelo haddii daafiya la yidhaho dafaa yadfu sa dee imika shaygu markuu bayaha kasoo kor noqdo oo kale waa kor noqday macnaa waxay noqonaysaa daafiyatun ya lagaba dhigo macnaa waa murtafica waa mid soo taaganoo bal kollaynayn riwaayo kalena way noo dambaysaayo acwaru cayn ilyusrana way noo dambaysaa riwaayaadka meesha ku yimina in waxa weeyaan way timi oo riwaayaad dee waa way soo taaganta iyo jaaxida iyo taas oo kalena way timi haddii bal matalan markaa daafi'atun aan hamsada u yeeloon cinabkii dee xabadda cinabkii markaa ay iyadoo markii hore kuusnayd oo biyo lahayd haddii biyo ay kaba baxaan way dhalaysaayo waa tan waa ta aan soo taagnayn ee tirtiran oo kaleen iftiinkana lahayn haddii daafiyatun la yidhaahna xabaddii cinabka ayd ee cunquudka intiisii kale kasoo taagnayd oo kale ee kasoo baxsanayd tii bay noqonaysaayo taa baarizada ah ee naati-ada ama soo baxsan bal markaa kolley say riwaayaadkan culimadu kuba jamciyaana halkan imaam nawine raximah llahu tacaala dee kitaabliimaanna way u horeysay qaadiciyadiyana ayaa jamcintan iyo ugaba horeeyeen horta labadiisa iloodba ceeb bay leeyihiin lafdigan cawarna bimacna almaciib weeye kelimatun cawra haddaan idhaho kelimo ceebaysan ama aan toosnayn alcawr marka labadoodu ceeb haba lahaatee midig waa tan midig oo iyadu iftiinba ma laha wax kuma arkayo mana soo taagno waa taa ay dee riwaayaadka kuma imaadaan inay mamsuuxo tahay ama laysa bijaxraa oo kale taas waa ta kalena iftiin haba lahaa waana tan daafia markan ilaa hamse uba yeelo ta kalena in ceebteedu waxaa ku arkaya laakiin iyaduna dee meesheedii bay ka soo baxsantahay soo taagan tahay oo waa juxuud iyo nutu ama waa tan daafiyatun oo way soo taagan tahay marka arag haba jiro iftiin haba lahaato laakiin wax soo baxsan oo soo taagan wayo labadii indhoodba nuqsaan iyo ceeb bay leeyihin taa tirtiran bal maalan aan iyadna sifaadkeeda wax intaa ka badan arki doono iyo tan soo taaganba waana shayga ee isagoo ilaahnimo sheeganayo wax sheeganaya inna ma bedeli karayo san bay tahay ruux ka soo hor joogsadaana waa arkaya hadduu waxaan uu sheeganayaa ruyi horta isagaaba ishagaajin lahaa nuqsaantan iyo ceebtan iskaba biin lahaayo waa daliilka daahirkaa ee wax kasta oo dee khawaariqulcaadaad oo uu wataba ka xoog badan ruuxii basiiradiisu ay hagaagsantahe ku garanayo inaanu ahayn ee waxaanuu sheegay ama ilaah aanu ahayn haddaba bal daafiyatun labadooda acwarulcayn lyusrana kitaabka inooguma dambaysaaye macna alcawarna bimacna alceeb baan kaba dhigaynaa way ceebaysan tahay labadoodiibaa saa u kala duwan say kuba jamciyeenna taas weeyaane qaadiciyaad iyo dee qolooyin kaleba ay kuba jamciyeen ama jamcinta ugu dhow taasba weeyaan kaana caynahu cinabatu daafiya oo bal waa taas daba in kolley axaadiid kala duwan baa insha allahu tacaala inoo iman doonto dee kani bilow uu yahay axaadiidka kala duwanna ta inooguba sugan horta waa dajaal iyo wax jira inuu yahay oo xaqiiqo ah taas inuu yahay shaksi gaara oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka uu kuwa imtixaanayo waxyaala khawaariqulcaadaadana bal waxoodu waan arki doonaa ee casharkan iyo kaga dambeeyay dee kasii dambeeyaba bal ilaahay karsiiyey taasba waxaa kaba mida dee ruuxuu dilo uu haddana intuu u yeedho soo kacayo walow marka dambe uu ka caajisayo taasoonu kari doonin waayo waa in intii fidnadiisu socotay un weeye waxaa kaa mida waxyaalihii dhulka kuba qarsoonaa kunuusteed ahayd intuu dhaha soo baxa dabad u soo baxayo raacayoo kale umuuro kaleo xadiidka nawaas ibnu samcaan aan ku arki doono ayaaba jirta iyo dee xadiidka markaa xudayfe iyo cuqbat bnu camrin iyo axaadiia inoo soo socotaan kuba arki doono bal waa waxyaalo dee ah imtixaan laakiin muddale waa imtixaan weyn ee muddalehe imtixaankaasi haba weynaado oo waxyaalahan khawaariq alcaadaad ee lagu arkayo wax lagu kadsoomi karo haba noqdeene laakiin dee maxaa gees kale kalaba socda isaga daatadiisii waa qaybtan indhihiisii kuba sugani waa mid waa calaamo xuduudiya inuu makhluuq yahay bal aan wax alla wixii isu hanan karaya oo iska bedeli karaya aanu jirin arrin kaleo in horena usoo marray inoona dambayso labadiisa indhood dhexdooda gaal inuu yahay waxaan dadka oo dee waxalaynaya inay tahay ay kuba qoran tahay oonu isna qarin karin waa waxaanu qarina karin ruux kastoo muumina xataa kii aan waxba qori jirinna ay u muuqanayso aqrii karayo waa wax kaloo iyaduna dee ilaahay subxaana watacaala fitantan weyne waxyaalahan khawaariq alcadaada kaba dhalanaya ee dadkii ay kuba kadsoomi lahaayeen wax burinaya oo didkeeda oo dadkii mu'miniinta ugu naxariistee laba kulmaye bal taasna ka mid weeye oo ilaahayna markaasaa dadkii mu'miniinta dee uu sugayo qowlka haabitka kuba sugayo in badanna ha kuba ha ku hallowdaba weeye bal markaa waxaan leenahay waxyaalaha khawaariqda uu wato wixii burinayay ee didkiisa ahaay oo ah waxaan daatadiisa kuba sugan ayaa jiro ilaahay subxaana watacaala dee fitan aan lagu wada fidmoobo oo dadku ay ku kadsoomaan oo wax markaa didkeeda cagsigeeda oo meesha jira ilaahay kamuu dhigina waa kan waxa isaga daatadiisii aan kaba hadhahayn isagii laba socota shaygan dee waxaan uu sheeganayo burinayo kaba soo horjeeda dee cidda ama cabsi ay u geysay ama arrin kale ee dee nadarlaani ay u geysay kuba kuba hallaabaya mooye bal waa waxyaalaha inooba imanaya kolley wakti kalena xaafid maxajaroo kolley xaaf kalaam dheer kuba leh bal su-aalo kala duwan oo dee arrintiisan kuba tacalluqsan wakti kalean insha allahu tacaala aan casharkan ahayn ayaan yar dib ugu yar laabi doonaa saanu yar bal waayo uu yar khulaaseeyey wax shu-uuntiisa kuba tacalluqsan oo dee bal maalan ama ha noqoto tan umuurahan aan ahayn oo halkuu ka soo baxayo waxyaalihiisa waa umuuro oo asila maalan haddii dee su-aal iyo jawaabteedba aho fawaaid kala duwan oo arrintiisa ku tacaluqsan ay kuba sugantaha lakiin insha allah kolley waxaa laga yabaaba inay laba cashar wax ka badan naguma qaato waxa weeyaan mar baan soo noqlin doonaa bidn illahi tacala intan aan ku jiro xadaثnي abu الرaبيci وabu kamiri qal xadaثna xmad whuwa بن زaydi عan ayubaxa وxadaثna mحamed بن cabadi qal xadaثna xatim yعni بn ismاعيil عan muسى بn cqbata kilahma عan naafic عan بn cmr عan النabiy slى الlaه عalيه وsلم bmثl xadiidkii makaan kaba soo baxnay xadaثna mحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاar qal xadaثna mحamed بن جaعفar qal xadaثna شhuعbaة عan qtاadaةa qal samictu aنس بn malik qaala qaala rasuul الlahi slى الlah عalيه وsلم koley dadku waxaan filayaa sanadku waa dad aynu in badanna weliba dadkani aada uguma badnaaye raqamka i yaalla oo laba kun sagaal boqol saddex iyo soddon weeye kitaabkuna wuxuu ku dhammaan doonaa saddex kun iyo saddex iyo soddon macnaa laga bilaabo xadiidkan boqol xadiid weeye waxaa inoo hadhay bi alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin laakiin raqamkani laba kun sagaal boqol iyo saddex iyo soddon afar sinoodna haatan inoo socday de intan saddex laab buu kitaabku ka badan yahay waa raqam keliya xadiidka waxaa laga yaabaa hasha lix dariiq inuu yeesho ma tirsana kuwaasi oo intan imika ah saddex laabkeed inka badan baa la arkaa inaynu soo marayoo bal imika kan iminkaan kasoo baxnay dariiq labaad buu lahaa lama tiri barhkood baasaynu soo aragnay sideed iyo sagaal dariiq yeelanayo sanad iyo dee markaasoo waxyaalahaasoo dhami ma tirsanee waa dee mar keliya markaa xadiidkii lagaba tiriye bal waxaan leenahay wala axaadiid kala duwan oo dhaadheer oo dee cashar qaadanaya ay kuba jiraan haddana kitaabka inta inoogaba hadhay allah khayr hainoogu taam yeelayna haa weeye wuxuu yihi anas ibnu malik qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ma min nebiyi nebi ma jiro ilaa oo uu jiro waqad andara waa digay ummatahu ummadiisa alacwara kaa cawaran ee alkadaaba beenta badan waa uga digay kolley taasna horeynu usoo maray casharkii kan ka horeeyey oo waa fidnadiisa weyn daraaddeed iyagana waqtiga looma caddayn uu soo baxayo oo dee ummadahoodayna kumuu soo baxayne laakiin waa fidnadiisa weyn baa loo sheegay si ay ummadahooda uga digaanoo nebi kastaaba waa uga sii degay ummadihiisii alaa hooyay inahu acwaru laakiin dee waxyaalo rasuulkii ilaahay loo soo waxyooday oo isaga kuba tacalluqsan ambiyada hore aan loo waxyoon oo rasuulka ilaahay dee tilmaamo uu tilmaamay iyo sifaad uu kuba sifeeyey ama uu ku tilmaamay oo rususha hore aanay dadka aanay kuba odhan baa jiray marka wuxuu uhi alaa hooyay inahu acwaru de waa kaa ishiisu waa ceebaysan tahay nuqsaantaasay leedahay banata an imaka labada laftiba soo aragnay labadiisa indhoodba inay nuqsaantan iyo ceebta kuba sugan tahay dee waina rabbakum rabbigiin laysa bicwara ujeedadu haddii dad kale ay wax kale kaba qarsoonaadaan dee tan arrintan daahirkee ruux kasta oo waxgaranayaaba u muuqanaysa dee uu arkayo ayaa ah wax dee ruuxii waxaan uu sheeganayo dajaal burinayaba weeyaano ruuxna aan kaba qarsoonayn waina rabbakum laysa biacwara maktuubun bayna caynayhi kaafir labadiisa indhood dhexdoodana waxaa ku qoran gaal weeye ma qarin karo ma tirtiri karo dee cidda ay u muuqanaysaana waa likulli man kariha camalahu sidii xadiidkuba yimi ama ruux kastoo mu'mina ama waxa qoro oo waxa aqriyo ama yaanu aqriyin basay noola dambaysa aan soona aragnay bal taasba weeye taasaa kuba sugan oo ujeedada waa calaamada naqsi ee jiskii jismigiisa ku sugan iyo arrinkan kale oo ah inuu gaal yahay waxaanuu dadka ugu yeedhayaana wax lagu halaagsamayo oo lagu baadiyoobayo uu yahay wax halaynayo oo lagu lumayo oo lagu markaa de waxa ninkii raacana kuba gaaloobayo naarna laguma gelayo taas baa ah oo waxa uu sheeganayo wax ka duwan ah oo muuqanayo ruux kastoo mu'mino uba muuqanaya taas baa jirta xadaثna بن المuسنى وبن بشhاaر ومحamed labadii محamed wlafd ibn musanى lafdiga moxamed ibn musanى lesku sanadna san hore usoo sheegnay way dhinteen kana kafarasay rihanin bay yidhaaheenba qaala waxay yidhaheen labadaas xadaثna mcaad bnu hishaami qaala xadaثanii abi wa hishaam dastawai can qataadata qaala xadaثana anas bnu maliki ana nabiy اllahi salى اllahu عalيyh waslama qaala addajaalu dajaal maktuubu bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda waxaa ku qoran kaafirun ay kaafirun macnaha saddexan xaraf ee googo-anu bay tan tafsiirkeedu tahay markan saddexa xarafna dee ficil ahaan uma aqriyayno kafara ma aqriyayno ee waa kaafirun macnuhuna waxa weeyaan xataa dee musa musxafkaba ama dee waxa weeyaan waana dee sunihii kitaabadii dee musxafkaba laguma qoray meelo kala duwan iyo kelimaad kala duwan ba alifta aanay qornaynba iyadoo aliftii la aqriayo aanay qornayn marka halkana sa ficilkeedii kafara alif ma lahayne markay wasfiga noqotee kafir noqotaba waxa weeyaan aliftii dee waan la qorahaynuun ee dhawaaqi waa jira marka macnaha xuruftan la googooyey estanbaha ugu googonaatay kitaabada isaga uguba qoranba ee macnuhu waa maxay uu yahay aliftaa jirto oo dee waana aliftaan aqriyayno kaafirun taas baa labadiisa indhood kuba qor macnaha ninkani waa gaal huwa kaafirun taas wey waxadaanii zuhayr ibnu xarbin qaala xadaana cafaanu qaala xadaana cabdulwaariثi can shucayb bni اlxabxaabi can anas bni maliki qaala shucayb bn xabxaabna horena waan usoo maray waana nin iqoo taabiciy oo taabiciintii qateedaha anas marka horeba xadiidka ka wariyay isla dabaqa yihiin shucayb ibn xabxaab laakiin kitaabka waa inoogu horeeye qaala wuxuu yihi markaa anas ibnu malik qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi addajaalu dajaal mamsuuxu lcayni ishiisu mid ay tirtiran tahay weeye dee waa siay culimada qaarkood lafdigan masiixee magaciisaba ah tasmiyadan ay dhahaan macnuhu waa facid macnaa mafcuulo waa kii ishiisu ay tirtirnayd masaxnayd marka ishan mamsuuxadiina waa taa aan soo marayoo lafdigan daafi ah hamze marka loo yeelo waa waxa aan dee baktiyey aan iftiin lahayn buu ahaa waana tan iyada markaa daafiada ah waa taan iftiinka lahayn ayaa dee iyaduna saas waxaabay noo dambaysa calayha dafara laxmaa korkeedaba ahoo qarisay oo nuurna ma laha iftiinna ma laha mana soo taagne waa taa tirtiran masaxanba wey macnaha ma aha mid soo baxsan maaha aadna markaa meeshiina dee uma sii gashan ee laakiin waa lafta ishaan aan lahaynba ee hilibba saaran yahayan lahayn wax iftiina aan lahayn taas bay noqonaysaa amaa waxa weeyaan oo waa sen riwaayo kaleba laysat xajra walaa naatiha macnaa mid gudaa gashan oo meeshiiyo godadna maaha mid soo baxsanna maaha mamsuuxadu waa taas weeye dee aragna ma laha iyo iftiin ma laha ama ta kale ee adnaati-adii waa tan waana tan bidix bay noqonba hadday tan intii midig tahay addajaalu maktuub bayn waaye mamsuuxu lcayni maktuubu bayna caynayhi kaafirun eeg labadiisa indhood dhexdoodana waxaa ku qoran kaafirun huwa kaafirun uma tahajaha bal haddaan xadiidkii marfuuca raacino macnaa waa aqriyay oo waa ku dhawaaqay oo kaafirun macnaa dee waa isagoo xuruuftiiba googoynayo ka iyo fi iyo ra ee waa kaafirun san buu u aqriya googo-an waana kaafirun macnuu yaqra-u waxaana aqriyaya macnaa kitaabadan ah kaafir waxaa aqriyaya kullu muslimin ruux kastoo muslima ama kaatib ha noqdo ama kayra kaatib ha noqdo sida inoo dambaysaba waa arrin dee ilaahay dadkii mu'miniinta ku xoogeynayo iyagii dee wuxuu isaga burinayana uu markaa oo amaarad ah oon qarsoonayna uu iyagii uba yeelay si aan loogu kadsoomin khawaariqdan caadaadka iyo waxyaalaha dee kharaa'ibta ahee uu wato aan looguba kadsoomin markaa gaal ayaa halkaa ku qoran aan la qarin karayn isna aanu qarin karahayn una muuqanaya ruux kastoo dee mu'mina ama riixii shaqaawa ay u sabaqday dee waa kaase waa wax aan isagii u muuqan de waana ilaahay qudradiis subxaanahu watacaala ruuxii bal maalan camalkiisa diiday waa ruuxii muslimka ahana waxani waa wax u muuqanaya kii ilaahay shaqaawadiisa iraadeeyeyna waxani uma muuqday de waa kan ilaah kaba dhigteen raacay xadaثna mحamed بn cabdالlahi بn نmayri ومحamed بn الclاء وإسxaaq بn إbrahima qaala isxaaq أخbarana وqaala الآkharaani xadaثna abu mucaawiyaةa can الأcmaشhi can shaqiiqi can xudayfaةa qaala anahu qaal bal waa xadiid kale oo isaguna axaadiiثii dajaal kaba mida axaadiiiisu way badan tahay halkan majmuucaana sheekhu raximah llahu tacaala dee inoo saxiixu inoogu soo orori ururiyey halkan imaam muslim radia allahu canh sanadkan aan aragnaano dee dadka nina isuma sheegayna laakiin waa sanad reer kuufa waxaan isxaaq ibnu ibraahim ahayn intooda kale iyo xataa saxaabi iyo dee markaa sheekada muslim waxaan isxaaq oo reer marwo isagu ahaa ama marwazi aan ahayn waaba dee waa sanad kuufiya weeye wuxuu yihi qaala xudayfa yihi qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi addajaalu acwar lcayni اlyusraa isha bidix ayuu cawaran yahay baatan imika aan ka soo baxnay acwar lcayni اlyumna waanan soo jamcinay macnaa kolley waxaan kaga noqdaa ma jirtee laakiin lafdigan cawar macnuu maaha un ruuxan ama isha dhalaad kuleh ama ay taasoo kale lafdigan cawar waxaa weeye bimacna maciib weeye waa wax ceebba ama taasoo kale oo waxa weeyaan xataa dee macaaniinta ka badan waa loo isticmaalay ina buyuutana cawratun oo wax dee meel aan xasiina maaha oo kale haddii la yidhaha kelimatun cawra waa kelimo ceebaysan oo afxun oon fiicnayn waa kelimo cawaro maahe markaa lafdigan cawar bimacna almaciib buu noqonaya haddaba labada indhoodba ceeb bay leeyihiin ceebtii bay miditay taa bila dee aan iftiin kaba lahayn inaynu wax kuba arkayn taa mamsuuxada waa taa dafaradna korkeeda si aynoo dambaysa ay ku sugan tahay midna nuur ha lahaato waa kanoo waxbuu arkayaaye iyada nafteedu il caadiya maayo waa il soo baxsan oo dee markaa meeshii way kasoo taagan tahayba saaxabad cinabo intii kale kasoo dhex baxday oo kale oo kasoo sarraysa ayay tahay tanna waa ceebtaasay leedahay tanna ceebtaasay leedahay markaa labadan acwarlcayn lyusra iyo kii iminka aan soo hayne xadiidkii ibnu cumar ee weliba labada saxiixna kuma sugnaa acwar lcayn اlyumna wax iminka halkan tarjiix ma jira siday barhkooda halkan yar eegeene waa jamcintaas qaadiciyeed iyo ay kuba jamciyeen iyo dad kaleba ayaa arintu ay too labada indhoodba ceeb way leeyihin ceebtaasaa kala duwan oo dee ceeb markaa midina waa taas uu la yahayba midna waa tan iyadina dee nuqsaan iyo ceeb kale kuba sugantay aragba haba lahaado taa soo taagane indhihii dadkao kale aan la mid ahayn bay noqonaysaa taas baa markaa macnuu yahay un jamcintu acwarulcayn lisra jufaalu shacar timihiisu mid ay badan yihiin weeye macnaa waa kaiiru shacar oo jufaalu shacar uu timo badan yahay waxaa inoo dambaysa insha allahu tacaala ama horena kitaabulimaanna mala wax uguba soo aragnay marka axaadiida rasuulka ilahi waxyaalihii la tusay dee markaa de isagoo nebi ciise iyo nebi muuse iyo dajaal iyo waxyaala la tusay waa kaynu axaadiideedii kuwa soo marnay inuu timihiisu ay adag yihiin o weliba aada u adag yihiin labadood isma anfeeyaano iyagoo ay dee badan yihiin ayay timadu noocaa dee aan walaa insaa loo kala bixiyo mooye aan kala jiid mahayne dee aan taas ay yihiin oo ay aada u adag yihiin laakiin jucuudadaas aan mamduux ahayn weeye waayo jucuudo mamduuxan horeynuu soo marhay mamduuxoo wataa qadadna xadiidka aynuu laba socotay aada iyo aada uba adag waxa ay tahay haddana badni timihiisoo badan ba laba jiro weeye waa timo badan yahay jufaalu shacab macahu maciisa waxaa jannatun janno iyo wa naaru naar fa naaruhu jannatun naartiisu janno weeye wa jannatuhu naarun jannadiisuna waa naar waa waxyaalaha khawarqa alcaadaat ee isaga bal maalan uu wato waa umuuro dee muddo leh waa fidno dadkii dee waxa weeyaan lagu kala saac lagu kala soocayo kii isagu muwaxidka ahaayee isagu waxa weeyaan ilaahay kaba cabsanaya mu'minka iyo kii kale ay kuba kala baxayaan waana fidno weyn weeye si aan sooba sheegnay hore dee xadiidna waa inoo dambeeyaaba inaanay adduunyada soo marin fidno ka weyn fidnadaa dajaal nebi aadam laga bilaabo abuurkiisii haddaba taasi ha noqotay laakiin waa haddana muddo kooban qaadanaya in bal xaqaa'iqda in kaba hooseysa waxaan u wataana ay ka duwan tahay waxaan muuqanaya ay kaba duwan tahay marka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu xadiidkan inba inooguba sheegay inuu janno iyo naar wato waana inoo dambaysa laba webi inuu waxa weeyaan dee ay kalaba socdaan iyagii baaba jannadiiyo naartii noqonaya mid isagu waxa weeyaan dee daahirka waa biyaha macaan ee dee taasoo dadka ay u arkayaan midna waa naarta waxgubaysa laakiin marka la eega baadin ahaan iyo xaqiiqa ahaan ama ilaahbaa taa uga bedelaya oo imanka takyiir iyo shacwad iyo sixir aan khayaal ee ama sixirun waxaan khayaalba iyo n waaqacba lahayn kama dhigayno waa wax markaa waa kan rasuulka ilaahay leeyahay kuwa ka caba leeyahay oo markaa wax jire ilaahay baa dee waxa weeye kaba dhigaya ti uu isagu jannada uhaystaye dee isagu markaa una muuqatay cidda raacdaya ama daahirkii janno loo arkayay ayaa ilaahay naar kaba dhigaya ciddii ku dhacday ama xalkaa u dooratay waa ciddaa ku halaagsamaysa ti iyadu waxa weeyaan dee naarta uu isagu u watayna waxa weeyaan waa ka ilaahay subxaana watacaala baadinkeedii biyo macaan iyo janno uu kaba dhigayo oo bal markaa intaa wax dhaafsanay axaadiiay nooguma soo socotaan haddaba waana kolley arrintani waxay tahay waa shay khaariqo weyne waa dee fidnadiisun bay tani kaba mid tahay waana fidnadaa weyn ilaahayna addoomihiisii ku imtixaanayo liyuxiqa alxaqa yubda lbaadil laakiin waxa muddo yaroo koobanle marka dambena wuu fadeexoobayaayo cajzigiisi iyo wixiisii baa marka dambe dadkii uba muuqanaya ugu dambaynaya isagiiyo acwaantiisi iyo wixii watayba waa talalaynayaba fanaaru macahu janat wanaar fanaaruhu janat wajanathu naar xdثna abubكر بن abي شhيبة qال xdثna يزيد بن هاrون عن أbي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراaش عن xudayفةa qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi abu malik الأشجعيna kolley waxaan filay de waa ti kitaaب الإiman iyo in ka dambeysayba sacd بن الطاriq waa ninkaas dee taabiciga ah weeye ribci ibn xiraashna waa taabici aada ugaba weyn oo isagu mukhadramo waqtigii rasuulka ilahay oo nin roon ahaa wala anu laba kulmine haddaba wuxuu yihi xudayfatu bnu lyamaan rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laana aniga ayaa aclamu uga aqoon badan weeye bimaa kii maca dajaali dajaal maciisaade minu isaga rasuulka ilaahi baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kale isagoo mawquufana lafti baa inoo dambeeya waa marfuucan arrinku dajaal waxa maciisee uu wato ana isaga ka aqaano uga aqoon badan waayo isagu dee kan daahir jannada u arkay waa kan janna u haysaa kana naar buu u haysaa soo maaha rasuulka ilaahayna waa og yahay waxa baadinkoodu waxaan yahay kan waa og marka anigaa dajaal waxaan uu wato ee dadka lagu fidmaynayo ama fidnadiisa anaa waxay yihiin uga aqoon badan waaba maxay macahu nahraani laba weli meeshuu maraba la maraya oo fidno aada iyo aada u weyne ayaa maciisaahoo yajriyaani socda meel keliya ma joogo dhulkii oo dhan buu wada maraya meeshu maraba waa wataa axaduhumaa midkood ra'yi lcayni kaley dee nascu lkhaafid buu inoogu nasbisnaanayaan waa fii ra'yi lcayni aragtida isha oo dadku say u arkayaan iyo waxa muuqda ama isaga naftiisu waa su arkaye maa-un abyad waa biyo cad oo dee taas macaan wاlآakharu ka kalena ra'y اlcayni fi ra'yi اlcayni naarun dab weeye taajaju kolley labadiyo tobanee mudaarica mid la gooyo asalku tata'ajaju buu ahaaye shudmaysa weeye holcaysa oo horaysa faima adrakan hadduu gaadho axadun axad uu haleelo falyad bal adrakana kolley sheekhu raximah اllahu tacaala kalaam buu ku leeyey nusqooyinkiisan baa dhacday barhkood bay dhacday buu leeyahy faima adrakahu ka dambaa daahir uu leeyahay ka hore غريب من حيث العربية haddيi نحو aan eegno iyo عرaبiyo waa لفdi غريبة وxوu شheekhu ku cileeyey لأن هذه النuنa لا تدخل على الفعل ماضي معنوna waa مaحay نuنta نuن توkيد laydha ama kخaفيفة ha نoqote ama ثقيلة ha نoqote e فعل maaضي ma gaشho فعل maaضي ma gaشho waa marka la eego عرaبiyada tnu sheegayo waxay gaشhaa ama فiعل أمرna way gaشhaa ficil mudaaraco isaguna shuruud leh de inuu ama dalab yahay ama dee imadan inoo dambeysoo kale sa dee shardi imadaas raacay uu yahay iyo taas buu galaa ficil markaa mudaaric oo isaguna maaha mar kastaba dee waa taas axwaal buu leeyiyo shuruudo in iyo ficilka amarka ayay gashaaye ficil maadi ma gasho halkana ficil maadi bay gashay marka tan buu leeyahay qariib min xayu alcarabiya qaadiciya aduu kaba soo naqnaya inay ahayd baa dhici karta faima yudrikana oo ficil mudaaric wa ahaaye bacda ruwad ay takyiriyeen calaa kuli xaalin bal de carabiye ahaan halkan gariib bay kuba tahay haddii nusada kale uu sheegayo dee lagama badayay faima adrako iyada waa macno cad weeye macnuhu laakiin waa inoo cadiyay waa lafdiga uun tawjihiisa luqada iyo naxwo baan luqada maaha naxwo ahaan baan ujeedaa iyo icraab ahaane laakiin macnuhu dee macnaha inoo cad oo ah rasuulka ilaahi wuxuu leeyahy haddii mid idinka idinka midii uu waktigaa gaadho oo uu laba kulmo dajaal waktigiisa gaadhu hareero falyati ha tago oo annahra webiga aladi kaasoo yaraahu u arkayo naaran dee naar inuu yahay uu arkayo walyuqamid dee way adag tahay dabholcayo halkan oo ku muuqda suu ruux uguma dhiirado rasuulka ilaahayna waxbaa ka hooseeyuu leeyahy taa kama duwan si aan cabsitaasi u gelin indhaha isku qabto walyuqamid indhaha isku qabto uma liyuacdi raasa madaxiisa ha fororiyo fayashrabu minha kaba cabo fainahu maaun baaridun waa biyo qabow maakaan uu leeyahay waa jan ee naar ama janno loo arkayo ayaa naari ka hooseysaa waa kaa lagu halaagsamaye laakiin kan isagoo indhaha intuu isku qabto si aanu dee dabkan uu ku socda aanu cabsi u gelin oonu uga joogsan madaxa fororiyo kaaha kaba cabo buri rasuulka ilah fainahu maaun baarid waina dajaala dajaal mamsuuxu lcayni ishiisu mid ay tirtiran tahay wey waa ishiisaa midigba calayhaa korkeeda waxaa ku sugan dafaratun waa laxmo ama in hirib oo qaliidatun adigu waa hirib basarkiisii qarinaya ishi way jirtaa oo maaha ishiba inay meesheediiba ay masaxan tahay oonu il ahaan aanay u muuqan ishi way jirtaa laakiin hilibsade waa kan kolkol dee hiribba in isha uu kaba baxo ama maaaqid oo kale haddaan la goyno kolkol ruuxba uu de araggiisii qarinayo haddaba hiribkaas oo kale ayaa dee ishiisiiba kuba daboolan oo waa ishaa tirtiran watii midig calayhaa dafaratun khaliida maktuubun waxaana qoran bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda kaafirun taas baa ku qoran yaqra-u kullu mu'minin oo de waxaan weyne khawaariqda caadaadkee bari inoo dambeeyaan waa xadiidka nawas ibnu samcaan baan ku arki doonaa e waana xadiid dheero alla harkaa casharku waa gaari kari lahaye laakiin kala goyntiisa yar adag oo bal maalan markaa si ubar isu raaco waan cashar kalean kaba dhigaynaaye insha allahu tacaala kaas baan waxyaalahaas ay noogu wada iman doonaan waxyaalo kala duwan oo umuuraha fitantiisa haddaba umuurahaas maxaa didkeeda waxaa burinayaba waa arrintan daatadiisa maktuum bayna canayhi kaafirun yaqra'uhu kulu muminin ruux kastoo mumini waa aqriaya kaatibin wagayri kaatibin muminka kuwa wax qora iyo kuwa aan wax qorinba waa nicmo ilaahay dadkii muminiinta ugu nicmeeyey ugu naxariisanayo oo fitantan weyne khawaariqda kaba imanaysa markaa iyagii ayuu u naxariisay oo fitantaas oo keliyo wax kale oo dee didkeeda kamuu dhigin arrintiisii inaanay laba socone wax burinayo oo isaguna aanu qarin karahayn waxna ka qaban karahayn ayaaba ilaahay subxaana watacaala xaggii kale uu raaciyey fitantiisiina dee fudaydinaya ama burinayaba xadaثna cubaydالlahi بn mعaadi qaala xadaثna abi qaala xadaثna شhucbaة xa وxadaثna mحamed بn muثanى wlafd lahu qaala xadaثna mحamed بn jacfari qaala xadaثna شhucbaة can cabdilmلك bn cmayri can ribciy bn xiraaشhi can xudayfata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم annahu qaala wuxuu uhi fi dajaali waa dajaal isagoo shanigiisa ka hadlaya waa fi shani dajaali ina macahu maaan wa naaran biyo iyo dabbaa maciisa fanaaruhu maaun baarid dabkiisaasi waa biyo qabow wa maauhu naarun biyihiisuna waa dab ee falaa tahriku war ha kadsoomina oo waxa kale uu ku wato ha ku kadsoomina oo ha halaagsaminadu waa ha ku kadsoomina oo dee waxa weeyaan idinkoo biyihiisa ee uu wato u qaadanayo inay biyihii tahay dabkiina dalkii uu yahay oo isagii saa kuba raacaya waxyaalo ha halaagsamina ha ku kadsoomina fitantiisa ee ku sugnaada weeye iimaanki iyo cibaadallahi subato qaala abu mascuudin abu mascuud baa wuxuu uhi wa ana samictuhu min rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam oo abu mascuudna waa joogay cuqbat bnu camrin xudayfa xadiidka sheegay isaguna wuxuu uhi inuu isna ana rasuulka ilaahay baan ka maqlay oo waa u rumeeyey ana waan ka maqlay rasuulka ilaahay buu ihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa labadoodii unba haddana laba raqam waa labadii raqam ee hore buu soo celiyey xadaثana caliy bnu xujirin qaala xadaثana shucayb bnu safwana can cabdilmلك bni cmayri can ribciy bni xiraaشhi can cuqbata bni camri abi mascuudi ilansaariyi kolley shucayb bnu safwan mar horena way noo horeysay laakiin waa meel dee kitaabka qaybihiisii hore ama ulufkiisii hore dhammaadkeedii kuba sugnayd iyo halkanba weeyo kolley waa nin atbaacu taabiciintii ah waana nin dee kolley aan leenahayba dacfi waa jira waa dacfi ictibaar laho dee waa mutaabacaadoo labadan meelood ee halkan iyo halkaasba ee muslim laho labada meelood uu kagaba wariyay mutaabacaad bay ahaayeene bal waxaan leenahay waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida xaafinu xajarna maqbuul uu kaba cabiray laakiin dhici karta inuu intaa kaba sii hooseeyo oo dacfi jiro aimo kala duwanaayey balla daciifiyeen walow imaam axmed qowlkiisiiya uu halkan yar xoog badnaa ama uu yar roonaa waxaan leenahay dacfigiisa waa dacfiga ictibaar gala waa mutaabacaad wuxuu muslim kaba wariyay waa dadka mutaabacaadkiiyo shawaahidda ee raggoodii noqonaya aan kitaabka usuushiisa iyo axaadiisan dee usuusha dadkii laga warinayay aan ahayn shucayb ibnu safwan wuxuu yihi markaa can cuqbat bni camrin abi mascuudin ilansaariyi qaala qaalada waxaan leeyahay rib maaha cuqba maaha ee waa ribc ibnu xiraash ayaa hadal kaleo can ribciyin can cuqbata markaa qaala wuxuu yihi ribci indalaqtu waan tegey macahu maca ribciyin oo markaa qaaladan faacilkeedu waa ribci maha cuqba waan tegey oo macahu maca cuqbata weeye abu mascuud alansaari albadri anoo la socda ayaan ilaa xudayfat bn lyaman xaggii xudayfaan u kacnay waa kuufaa la jooga faqaala lahu cuqbatu cuqba wuxuu ku yihi xadinii bal ii waran maa samicta wixii aada maqashay min rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi aad kaba maqashay fi dajaali fi shani dajaal eg saxaabi baa saxaabi kala weydiinaya cuqbaa weydiinaya xudayfat bn lyamaan bal wixii uu rasuulka ilaahi kaba maqlay dajaal shanigiisa kuba tacalluqsanaa qaala markaa wuxuu yihi markaa xudayfa odhanaya waa isagoo dee xadiidkii rasuulka ilaahi sheegaya ina adajaala yakruju maya wuxuu yihi bal faqaala lahu cuqbatu xadinii ma samicta qaala markaa xudayfa ina dajaala yakruju dajaal waa soo baxaya oo dajaal ayaa soo baxaya wa ina macahu maciisa waxa ah ama waxa weye maaan wa naaran biyo iyo dab ayaa maciise ah fa ama aladii ki yaraahu naasu dadku ay u arkayaan maaan biyo inuu yahay fa naarun tuxriqu waa dab waxgubaysa wa ama aladii oo imaka halkan dee waa dusha sare waa wixii u muuqday xataa isaguba uu islahaa weeye waxaani maaha dee sixirkii aan xaqiiqada lahayn khayaalka ahaayo waa kan laakiin ilaah baa subxaana watacaala wixii u bedelayaba oo kana waa dee isagu islahaa kaa ku raacay ha ku intifaacood de in ilaahnimu sheeganaya ka dhigaya wuxuu ku janaynayey waa wixii lagu halaagsamaya halaag iyo dab lagu gubanayo kiu islaha kan ku beeniyey ku tuuro aad ku halaagtidna dee isaguna waa waxaan uu sheeganaya waa kan ilaahay subxaana watacaala naxariis kaba dhigayo ee guud ahaanna waxaan dee maciisiina waa dee fidnadaas isaga dee waxa weeyaan bal dadka lagu imtixaanayo muddo walow marka dambe ee ay buraysa waxaas oo dhamme waxba aanay kaba soconayn wixii kalee burinaya dee isaga daatadiisaa si aan soo marayna ay laba jirto lakiin waa fidno weynun baan leenahay waama ladii yaraanunaaso haddaba kaa ay dadku arkayaan naaran dab inuu yahayna famaaun baaridun cadbun waa biyo qabow oo macaano waa kaa aynu xadiidkii hore kuba soo maray ruuxuu indhaha isku qabto oo ha foorarsado yaan dabkan uu arkayaa cabsi gelinin ee ha ka cabo biyahaasi ugula kulmiya faman adraka dalika ruuxa arrinkaa gaadha ee waktigaa laba kulma ee minkum idinka idinka midi falyaqac ha dhaco fi ladii kii yaraahu u arkayo naaran ama dee naar inuu yahay u arkayo ama xaala kowni naaran fainahu maaun cadbun dayibun waa biyo macaanoo fiican wey faqaala cuqbatu cuqba isaguna wuxuu yihi waana qad samictuhu aniguna waan maqlay rasuulkii ilaahay ayaan kaa maqlay muxuu taa u yihi cuqba tasdiiqan xudayfata waa isagoo u rumaynaya xudayfe xadiidkan rasuulka ilaahi uu kaba soo naqliyay uu kaba wariyey ayuu leeyahy aniguna kaba maqlay waan ka maqlayba marka waa kolley riwaayaadkoodii horena waa taa aynu soo maray xadaثna عaliي بن xujri الsacdiy وإسxaaq بn ibrahima wlafظ لبn xujri qala isxaaq abarana وqاl بن xujri xadaثna jrيir عan اmغirati عan نعaym بn abi hindi عan ribciy بn xiraashi qaala weli waa xadiidkii labadii صaxaabiyi horaan kuba jirnaa ribciy بn xiraashna waa kii dee taabicigii weynaa mkhadramka ee caabidka isagiiyo walaalkii صaalixiinta ahaayeen walaaladii baan ujeedaa labaday walaalo ahayno markaa waa ta aynu sanadka horeba waa kii inooguba sugnaa mugiiraha xadiidka inooguba sugan iyo jariirna waa ina cabdilxamiid mugiirata oo mugiirat bnu miqsam idabi waa dadkaynu kitaabka ee kusoo arki jirnay qaala wuxuu yihi ribciy bnu xiraash ijtamaca waxa kulmay xudayfatu xudayfa iyo wa abu mascuudin abu mascuud alansaari ama badri ayaa kulmay faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yihi laana anigu bimaa kii maca dajaali dajaal maciisa ah aclamu mid uga aqoon badan baani minhu isaga bal xadiidkan waa ti aan duruqdiisii hore soo maray waxaana dariiqii uu ribci bnu xiraash kaba warinayey m dariiqii hore aynu uu kaba warinayay ribci bnu xiraash abu malik alashtaci kusoo aragnay xudayfa inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa ana aclamu bima maca dajaali minhu taas waa kii imakaan kaba soo baxnay halkanna waa riwaayadan ribci bn xiraash nucaymi ibn abi hindi baa kaba warinaye maxaa inooguba sugan in mawquuf lagaba dhigay marfuuc bay haydeen mawquuf oo xudayfe kalaamkii laakiin bal waxaan leenahay xadiidku waa xadiid xudayfana tan ijtihaadkii iyo ra'yigii kuma ogaan karo riwaayadii horena iyadoo marfuucan soo aragnay xadiidku waa marfuuc waa kalaamkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waana sida dee abu mascuud ba akhirka odhan doono aniguna sidaasaan rasuulka ilaahi kaba maqlay inay halkan xudayfe inooguma sugnay isagoo yihi qaala rasuulu llaahi isagoo yihi inooguma sugnay laakiin waa taa aynu hore usoo aragno xadiidku waa xadiid marfuuca rasuulka ilaahi kalaamkiina weeye aniga bimaa maca dajaali aclahu minhu isaga waa aqoon badan ina macahu maciisa waxaa nahran webi min maain biyaah iyo wa nahran webi min naarin dab ah faama aladii kii tarawna idinku haddii aan tada fadxino macnaa tactaqiduuna ictiqaadinaysaan inay idinla tahay anahu naarun ama turawna anahu haddii taada lakiin bal tada ka aad leedihiin ee u aragtaan weeye inuu dab yahay maaun huwa maaun bal iska qadarana waxaan ku rafcin lahay kaa idinku a u arkaysaan anahu naaru naar inuu yaa u arkaysaani maaun ictiqaadkan oo dhigana tarawna arkaysaan anahu naarun maaun huwa maaun biyo weye waama ladii kii tarawna arkaysaan anahu maaun biyo inuu yahayna naarun huwa naaru naar weye faman adraka ruuxa gaadha dalika waa kaas macnaa ciddii la kulantaa de waxa weya ruux kastoo muslimo waktigaa la joogo markaa isagu gaadhaana mukhaadab buu kuba yahay waa cidda markaa idinka idinka mida dadka mu'miniinta aho dadka muslimiinta aho adraka dalika minkum xaalu idinka idinka mid yahay faaraada doona almaa biyo doona falyashrab ha cabo min aladi kii yaraahu u arkayo anahu naarun kaa inuu dab yahay u arkayo fainahu sayajiduhu wuu heli oo kaa wuxuu la heli doonaa maan xaala kowni ma isagoo dee biyoah ayuu la kulmi doona kaasaa biyoa weeye kan kale uu isagu biyoa loo arkaya waa dab weeye waa waxaa lagu halaagsamayo qaala abu mascuudin abu mascuud baa wuxuu yidhi haakadaa saasaan aniguna samictu maqlay annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo weli axaadiisi baa inoo socotaa xadaanaa moxamed bnu raaficin qaala xadaanaa xuseyn bnu muxamedi qaala xadaanaa shaybaan can yaxya can abi salamata qaala samicta abaa hurayrata qaal kolley cid imika cusub sanadkeena ogumama jirto yaxya shaybaanna oo sheegayan ibnu cabdiraxmaan inaxwi yaxyana waa ibnu abi kaiir weeye abu salama wuxuu yihi qaala samictu waxaan maqlay abaa hurayrata abaa hurayraan maqlay qaala isagoo yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi alaa ukhbirukum maydiin warramaa cani dajaali dajaal xaggiisa xadiidan xadiid maydinka warramaa maa xadatahu aanu warraminoo nebiyu nebi qowmahu naa ambiyadii hore way kaba digeen aqoontooduna way uga digeen dajaal waatii aynu axaadiidii hore rasuulka ilaahay dee casharkan iyo kii ka horreeyeyba kuba soo maray laakiin waxyaale aanay kaba sheegin baa jirtay oo dajaal kuba tacalluqsan haddaba waxaan nebina u sheegin ummaddiisa iyo qowmkiisa aanu u sheegin oo dajaal arrintiisa iyo xaalkiisa ah maydin sheegaa dee bala ayaa kuba sugan inahu acwaru waa cawaran yahay ishiisu way ceebaysan tahay wa inahu shaniya yaji-u waxa imanaya macahu maciisa mithlu ljannati wannaari janno iyo naar wax lamida suuradood leh taas baa iman marka markii horena waxaan soo aragnay laba webi oo midna biyo yahay midna naar yahay dee naar markay noqoto webiga naartii la garay biyana markay noqoto dee biyuhuna kolley dee naciimka ilaahay dadka uguma nicmeeye noloshoodaba uu kaba dhigaybo isagii baaba jannadii lagaba cabiray amase dee waxa weeyaan jannadan uu wato ayaa qeyb wax kamida ahaa dee waxaan ama mithla aljana isaga maciisa ayaa qeyb kamida webigani yahay biyaaihi saa dee bal markaan kuba soo maray oo ina macahu nahran min maain wa nahran min naar waa ta aynu soo maray imaka halkan haddaba janno iyo naar miligood iyo sifadood iyo tilmaantood iyo aragood wax leh waa ti aynu soo maray fi ra'yi lcayni ayaa maciisa falatii ti yaquulu odhanaya inaha aljannatu iyo naaru naar weeye tan uu leeyahy isagu waa janno bal dee ciba hadalkii ahaa rasuulki ilaahay la ana aclamu bima maca dajaali minhu isagu tan uu leeyahy janno waa wuxuu haysano waa jannuu isaga leeyahy agtiisa jannay kuba tahay taas maxay noqon ilaahbaaba dee arrintan kaba dhigayo hiyo naaru naar weeye daahirkeedu ha u muuqdaba janno taas biyaha macaan daahirkiisa ha u muuqde waxaa ka hooseeya waa dabkaa wey dee waxaan uu leeyahay waa naarna markaa falati yaqul inaha aljanatu iyo naar dee taa cagsigeedna waa ta walati yaqul inaha alnaar iyo aljana weeye taa uu isagu leeyahay waa naarna iyadaa jannadii ah wainii anigu andartukum bi waan idiin digay oo bihi waa bidajaal ama bifinati finadiisa iyo dajaal waan idinkaba digay kamaa andara bihi nuuxun qowmahu nuuxu awala rusul ahaa rusushii kalena waa taynu soo maray inay kaba digteen laakiin isaga waa awala rusul dee qoom gaalo a loo diray haddaba si nuuxba qoomkiisii ugaba digay waan idinkaba digay taas buu ihi bal xadiidku waa xadiid dheer kolley kelimaad iyo tafsiira iyo wuxuu yar baahaya malaha wax gaara inuu isagu noqdo waxaan isla markii hore dhexda ku daa haddana bal barh baan iska wadi kolley wixii kalena waan ku yar laami doonaa si casharka dambena waayo dhexda baan ku joojinaya waayo waana xadii malaa joogsiyo badan isaga yar baahan xadaثna abu khaysamta زuhayr بn xrbi qala xadaثna اlwalid bn mslm qala xadaثanii cabdالرaحman bn yaزيid bn jaabiri qala xadaثanii yaحya bn jaabirin aلطaئiy qadi xmsbl habeenka dambaan kolley xadiidka qeyb baan kaba tegaya aan kusoo laami doonaa waayo waa nin kitaabka keli ahaan ama halkanin kuba sugan qala xadaثanii cabdالرaحman bn jubayri can abihi abihi jubayr bn nufayrin اlxadramiyi anahu isagu samica wuxuu maqlay annawaasa bna samcaana nawaas ibnu samcaan buu maqlay alkilaabiy xa waxadaanii moxamed ibnu mehraan alraaziy walafdu lahu qaala xadaana alwaliid bnu muslimin qaala xadaana cabdالraxmaan ibni yaziid bni jaabirin can yaxya bni jaabirin aلطaaiyi can cabdiraxmaan ibni jubayrin can ibni nufayrin can abihi jubayr ibni nufayrin can nawaas ibni samcaana inta kale ninkaas yaxye mooye inta kale waa dad aynu soo aragne wuxuu yihi nawaas ibnu samcaan qaala dakara rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu xusuu hadal qaaday addajaala dajaal daata khadaatin aroor iyo maalin buu rasuulka ilaahay subax buu hadal qaaday fakhafada fiihi warafac fakhafada hoos buu u dhigay fiihi waa isaga shaanigiiyo arrintii warafaca waanu weyneeyo saru u qaaday xataa danannaahu ilaanuba malaynay waa rasuulka ilaahay aada ugu xeel dheeraaday taas fii daa'ifati nakli waa nakhiisha daa'ifadeeda inaan lagaba dheero inuu meel lagu dhow uu kuba sugan yahay inaan uba malaynay taas buu ihi qaala wuxuu hi markaa bal halkan fakhafada warafac kalley laba wej bay soo naqliyaan culimadu oo ay ku tawjiyaan imaam nawine halkan laba qowl buu soo naqlinayaa mid khafada hoos buu udhigayo macnaa xaqara weya waa xaqiray oo waxaan dee aad buu u xaqiray haddana waa weyneeyey oo isagii cadamahu wafahamahu markaa taxqiirku wuxuu noqonayaa dee ceebtan uu ceebaysan yahay ama ishiisa kuma sugan labadiisa indhood iyo nuqsaantan uu leeyahay iyo timihiisa sifadeeda aan arki doono iyo waa kafir inay kuma qoran tahay dee waa ilaahay agtiisa wax qiimuu ku leeyahay ma jirto waa kaa xaqiran oo umuurahaasi waa taxqiirkiisay keenaysaa sida xadiidba huwa ahwanu cala llahi min dalika inooba dambaysa iyo inaanu marka dambe ka caajisayo n ruuxu dib marka hore bal waxa sameeya laakiin marka dambe xataa kii markii hore intuu dilay uu u yeedhe soo noolaaday marka dambe uu haddana saaila xataa dilkiisii u kari waayo oonu diliba karahaynba taas oo kale arrintiisa marka dambe tirtirmayso isagii atbaacdiisa la laynaya waa hawaankiisa ama taxqiirkiisao fakhafadoo hoos buu u yareeyey oo wuxuu ka dhigay waxa dee xaqiir oon qiimo saasa lahayn ama xagga tafkiibka warafacan oo manaa fahamahu wacadamahu manaa weyneyntiisu waafinadiisu way weyn tahay waa taa aan leenahay ama xadiidku kuba yimi nebi aadam ilaa qiyaam saaca waafinatii ugu weyneeda adduunyada soo marta waa xadiidkan baan soo arki doonaa waxyaalaha khawaariq alcaadaad ee uu wato ee isagii laba socota ee muddo ee dadkii laguba imtixaanayo sida kii saadiqa iyo kii kaadibka ay u kala baxaanba waxa weya laguba imtixaanayo markaa jaanibka marka la eegayo umuurta khawaariq alcaadaadkee uu wartee ciddii maangaabkahayd oo dhamme ay kuma kadsoomayso dee shanigiisi iyo fidnadiisi waa weyntahy fidno yar maaha waa fidno aada iyo aada u weyn bal taas waana taa keentay nebi kastoo ambiyadii kaba mid ahaa inuu uga digo qowmkiisii keentay waa weynida fidnadaas bal jaanibkaasi wey kaasi waa wej oo khafada macnaa xaqara waa yareeyo waa jawaanibtaas oo qeys dee waa waxaa xaqeerkeen qiimo lahayn arrintiisu markaaba ay tirtirmayso baaba-ayso midna waa dee jaanibkan ah rafaco saru u qaado waa weyneeyo waa xagga fidnadiisu fidno sahlan inaan ahayn fidno inay weyn tahay wejka labaad ee culimadu halkan ay yidhaaheen waxa weeyaan fakhafada sawtahu fiihi weeye sawtkiisiiba hoos u dhigay oo macnaa rasuulka ilahay dee muddo dhe waxyaalo badan buu ka hadlay waa hadlayay ama ha noqoto si uu dee daalkii iyo waxyaalahan hadalka badan ugaba yimi uu ugaba nasto hadalkiibuu hoos u dhigay kol warafaca haddana sawdkiisiibuu sidee dadkii u gaadhsiiyo hagaag loogu wada maqlo ruuxna aanigama qarsoomin dhawaaqaysibuu sare u qaaday shanigiisii bal labada wejba waana shan sharaxa oo imaam nawine inooguma soo noqonayo waa wax laguma fasire weeye oo halkan fakhafada warafac fiihi warafac xataa danana iyagii markaa eg rasuulka ilaahay markuu badsaday aada u badiyey inuu isaga shanigiisii iyo digniinta uu dadka uga digayo badiyo ayay u qaateenba wax jooga inuu yaho uu sooba baxaybo aan u malaynay inuu fii daa'ifati nakli kuba sugan yahay falamaa ruuxna ilay malaa way tegeen ay kusoo noqdeenba markaan xaggii rasuulka ilaahi usoo kacnay ayuu carafa dalika fiina arrinkaasu nagaba gartay macnaa inaan anagu isnidhiba malaa waa joogaaba oo waxaan idinkaba dheerayn taas baa rasuulka ilaahay arrinka yagiibuu kaba garto iyo imaatinkan faqaala wuxu uhi maa sha'nukum xaaladiinu maxay tahay qulnaa waxau uhi yaa rasuula allahi dakarta dajaala hadaatan dajaal baad sheegtay aroortan fakhafafta fiihi warafacta waad weyn hoos baad u dhigtay waanad sare u qaado waad weynaysayba xataa danannaahu fii daa'ifati nakli ilaa anu siriba waa nakliga jamaacada nakligaa ayuu ku dhex sugan yahayba waaba joogaa soo baxba anu isnidhi qaal faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi غayru dajaali akhwafunii calaykum dajaal cid aan ahayn oo waxaa kale waxaleeyo ah lagu luma ah ayaan anigu u cabsi badnahay oo idinka marka la eego cabsida dajaal idinka cabsanayo waxa ka badan waxyaalaha kale mudilaat fitan fitan ama kuwa mudiliinta ah ee kale en dajaal ahayn baa anigu aan uga aan ka cabsi badnahayba taas buu yihi bal halkasan baa dhacdo xadiidka inoogu sugan akhwafunii calaykum nuunta nuunulwiqaaye oo kale iyana dee ficiliyabay gashaaye ismi oo kale weeye oo ismeeshii ay geli jirtay ma aha nusqooyinkii kitaabkana guud ahaana san baa kuba timi nuuntan dee waxa weeyaan imaka ya-da kaba horeysa barhkood baa waxay uu sheekhu leeyahay ay kusoo naqliyeen waanaako ay kuba wariyeen akhwafu calaykum oo nuunta iyo ya-dani aanay jirin akhwafu calaykum haddii taa la yidhaaho waa sidii macruufka ahayde laakiin sheekhu wuxuu leeyahy waa laba luqoo saxiixa macnuuna waa mid keliya un xagga macnaha isku mid ah waxa weeyaan waa tawjiiheeda luqa ahaan ama naxwo ahaan unbaa arrinku yahay oo ah anigu dajaal cid aan ahayn oo waxyaalaha kale waxlumiye ee waxaleeyaa ayaa cabsidan idinka cabsanaya kaba badanta inta dajaal idinkaba cabsanayo waa cid aan dajaal ahayn baan oo markaa ina ku halowdaan ama idin haleeyaan baan anigu cabsideedu ay uga badantaha ama aan u cabsi badnahay taas buu yihi oo idinka idinka idinkaba cabsi badnahay macnuu kaasun weeye kale sheekuna raximah llahu tacaala hadalkan hadal dheer buu halkan soo naqliyey isagoo ku bilaabaya qaala sheikhuna alimaamu abu cabdillaahi ibnu malikin raximah llahu tacaala waa imaamkii alfiyada lahaa waa ibnu malik imaam nawowi sheekh buu ahaa durusta qaar buu xaadiray oo marka waaba kan sheekhiisa sheekuna waa kan cibaaradan kaba cabiraya sheekhayagii imaamka ahaa allahu naxariiseyna malik ayaa wuxuu ihi markaa lafdigan iyo balse ay tahay iyo xagga isticmaalka iyo tawjihiisa iyo waxyaalaha caynkaasa ayuu ku yar dheeraada u kaba soo naqliye bal waxaan leenahay waa kaa hadalkiisa horaan kuba kaaftoomaynaa tawjiihiya uu leeyahna way jirtaa waana in wuxuu leeyahy yaanay badnaanin be dee nuunulwiqaaya waxaan afcaal ahayn ay la xidhiiri kartana shawaahid buu usoo qaadaya taas wey kolleyna waxaa jirtay ibnu malik raximah llahu tacaala kitaab buu leeyahy wal aanu kitaabka muslim ahayn bukhaari isagoo ku xidhan oo shawaahidiisa ah waana la madbaceeyo waa kitaab dee juz aan weyneyn baa lagu madbaceeyey arrinkuna wuxuu ahaa mar uu nuskadii aada u shahiirka ahayd ee la arko nuskooyinka labada dee nuskada bukhaariba ugu dabdi badan ee uu loogu cinaayiyo dabdi batay waa nuska nuskadii lagu magacaabay alyununiya markii sheekhaas sharifudiin alyunini bal maala ayaa dabdinaya culimo waaweyne way joogtay ibnu malikna kaba midiyo kitaabka waa bukhaari riwaayaadkiisina waa la isu geynayay waa la aqriyayay markaa ibnu malik ba markaa wixii ishkaal leh ee markaa soo mara ayaa isagiiba jooga de ina malike ayaa isaguna bal ishkaalkaas buu eegayey jawaab ahaan iyo tawjiihaan iyo ishkaalaadkiisii marka la eego waktigaas kale imaam nawina waktigiisii weeye ayaa bal matalan uu dab gaar loo madbaceeyeyba shawaahidaas bal matalan xaggaa marka la eego bukha kitaabka waan kitaab aan weyneyn adu kale nusqada waan haystaaba in de imaam nawina waa sheekhadiisiiba kaba midaya dad baaba yidhahaa warajulu min alkiraam cindadaa fataasoo in isagu uu laba jeeday taas oo kale meel shadri saas ahayde e bal isagu kaba soo naqlinaya waxaas kuna waxa weeyaan un isagoo lafdigan dee iyo macnihiisa iyo waxyaalahaas iyo umuurahan aan muctaadka ahaynee nuudantoo halkan gashay iyo kaba hadlayay inuu bal sheegayo uun inay dee banaan tahay uun ay yaanay badnaaninbe inay kolkol iyadoo afcalu tafdiilkan imakaan hayno iyadoo tacajubkii dee isagu ficilka ahaye isku midka ahaa in la haleeshiinaya ay nuuntu la xidhiidhe bal macnuhu laakiin kaa wey aan soo sheegnay haddaba muxuu yihi kayru dajaali akhwafunii calaykum in yakruj hadduu soo baxo walxal ana anigu fiikum dhexdiina aan ku sugnahay anoo jooga hadduu yimaado dajaal faanaa xajiijuhu duunakum anaa kala doodaya ah idinka duunkiina anigaa dee xujadiisa burinaya anaa kala doodayaa mukhoosimuhu duunakum wain yakruj hadduu soo baxo walxal lastu fiikum dhexdiina aan kuba sugnayn famru'un xajiiju nafsi fakulu mri'in xajiiju nafsi ruux kastaaba isagaa naftiisa akiida xagga naftiisa kaba doodayay macnaha ku kadsoominay weeye waxa uu wato waa kaa ilaahayna idin yeela waxyaalaha ku garanaysaan dee beentiisan iyo nuqsaantiisan iyo inuu makhluuq yahay daciif eanu khaaliqba ahayn taasaa kuma garanaysaan shaksi kasta weeye famrun fakulu mriinde shaksi kasta xajiiju nafsi isaga ah xagga naftiisa ee ah kii naftiisa u doodayay ee waxaan uu watana burinayay wallahu ilaahayna khaliifatii aniga khaliifadayda weeye calaa kulli muslimin de waa kaa ilaahayba khaliifadiisuya waa kaa ilaahay subxaanahu watacaala dajaal oo fidnadiisu ay weyn tahay labadiisa indhood dhexdooda kaaba qoray inuu kaafir yahay ruux kastoo muslima xataa aanu xaqrin jirinna waa qirayo waa xifdigaa ilaahay ilaaliya dadkii muslimiinta xafidaya uu dhowrayo waqtigaa dadkaba jooga ilaah baa khaliifadayda ah ka iga khaliifa ruux kastoo muslima inahu shaabon waa ku dhalinyaro oo qadadun tima adag wey timiisa adagiin caynu heshiisu daafiatun hamsadii markaan ku soconno waa taa tirtiran ee dee waxa weeyaan aan daw iyo iftiinnaba lahayn daafiyatuna waa isha kale kaanii waaba anigoo shabihu ku shabahaya bicabdilcuza bni qadan ka cabdilcuza bnu qadan la yidhaaho ayaaban kuba shabahaya ujeeddadu waxa weeya waa nin markaa kolley islaamka ma soo gaadhin laakiin de waqtigaa waa dhawaayo dad in badan oo dad garanaysayna waa jireen waa shakligiisa kolley kitaabul-imaanna waynu kuba soo maray waxa weeyaan marka la eegaaba xagga sida uu egyahay weeye iyo suuradiisaas dee markaa waaba anigoo kuma shabahaya ninkaas u ekeysiinaya macnaa ninkaas u egyahayba faman adrakahu ruuxa gaadha ee minkum idinka idinka midi falyaqra calayha ku aqriyo fawaatixa suurat lkafi waa caasima waa xaafida waa laga ilaalinayaa suuratulkafi bilowyadeeda waa tobanka aayadood ee ugu horeeya bal ha ku aqriyo tobanka aayadood ee ugu horreeya macnaa waxa weya ruuxu hadduu dee tobankaa xafido aqriyo ilaah baa sharkiisa iyo fitnadiisa ka badbaadinaya ee ha ku aqriyo tobanka aayadood bal xadiid bay kuba soo aroortay aakhira suurat alkafiya bal caawa dee kolley waataan le cashirkana waan kala goyn doonaa waan markaan de xadiidka kalena waan arki doonaaye markaas mayar eegi doonaaye bal aayaadka ugu horeeya aayaadkuna waa bilowyada suurat lkafi waa tobanka ayadoodee hore ha ku aqriyo kuwaas baa sharkiisii ilaahay kaga xafidaya kaga badbaadinaya inahu dajaal khaarijun waa soo baxayaayo khallatan khalla macnaa waa dariiq sa ibnu saaxibu nihaayiyi ay kuba fasireen sheekuna halkan harawiya uu kaba soo naqliyo saaxibu lghariibeyn waa wado bayn shaam walciraaq waa adigu shaam iyo ciraaq dhexdooda waa halkan dee markaa isagoo junuudtiisa wata dhinaca baribuu kaba imanaya uu imanayo ay facaasa waa fasahaadinaya yamiinan midig wacaasa waan u fasahaadinaya shimaala bidixo dee waa ruux aada socodkiisu u badan yahay bilaadii wadagelaya inta loo diiday mooyaane oo labadii xaramoo looga hor joogsaday un mooyaane bal madiinaya waa kusoo dhawaanaya wixii markaa kafir iyo munaafiqkasa xaggiisa ayay uba baxayaan markaa uu dusheeda yimaadeen laakiin waa laga sarfinayaa haddaba waa bari iyo galbeedba waa dhulkaa uu maray waa fasaahadinaya fasaad weyn baa kaba dhalanaya ya cibaad allahi addoomihii ilaahay o fahbutuu sugnaada macnaa waa laa tahlikudii aynu soo marnay ha halaagsamina waxaa khawaariqda wataha ku kadsoomina waxa weeyaan sabra oo adkaystoo xaqiina kuba sugnaada iimaankiinii kuba sugnaada ya cibaad allahi fahbutuu waa dadkaa markaa jooga qulnaa waxaanu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow wamaa lubthuhu fi lardi nagaadihiisa uu dhulka uu ku nagaanayaa muxuu yahay intee buu dhulka joogayaa waa dajaal intee buu dhulka joogayaa qaala wuxu uhi arbacuuna yowman waa afartan cisho ma badnaa markaa muddada fidnadiisa laakiin maxaa jirta yowman maalini ka sanatin waa sanad oo kale wa yowman maalinna ka shahrin waa bil oo kale wa yowman maalinna ka jumucatin jumco oo kale weeye wa saa'iru ayaamihi maalmihiisa intooda kalena ka ayaamikum maalmihiinana waa toddobiya soddonka kale maalmihiinan kale ay laba midiineen maalmahaasi way dheeraanayaan ama waa ilaahay qudradii maha wuxuu isagu kala jiidayo fitantiisa weeye laakiin way dheeraanayaan dheeraantaas baaba ah dee ama cadceeddi ha gaabiso ma si kale ha uba dheeraato waxa weeyaan waa maalin dhan oon cadceeddu dhac ahaynba laakiin marka la eego sanad oo kale ah iyo maalin bil oo kalea iyo maalin toddobaad oo kalea intii kale laakiin sidoodii hore iyo ayaamihii kale noqonaya saxaabadu intaa rasuulka ilaahay kagamay aamuseen qulnaa waxaanu yihi yaa rasuula allahi fadalika alyowm aladii ka sanatin maalintaa sanad oo kalea dee kole dii kii sanadeed uga jawaabo kii bisha iyo kii toddobaadkuna waa la xukume oo halkaasaa laga qaadanayaa maalintaa marka la eego amadkeed iyo waqtigeedu sanad oo kale uu yahay atakfiina fiihi salaatu yowmin maalin salaadeed miyay nagu filaanaysaa waa maalin salaadeed haddaan rasuulka ilaahay u jawaabin oo ay kaba aamusaan sidaa ahayd salaa maalintuna ay shan salaadood u lahayd dee ha taasaabay ahaan layd rasuulka ilaahay baa laakiin xukun kale u sheegay oo wuxuu uhi qaala la idinkuma filaanayso maalin salaadeede uqduruu lahu qadra yoomkaa bal qadarkiisii u qadara oo macnaa eega oo dee markaa waa saacaadkii iyo waqtiyadii wixii lagu dabdisanayo waqtigaa loo laabmaya marka uu idin dhaafo dee subaxii baa waagii baa beriyo kollay dee waqtigii maalintu kaba bilaabmaysay subaxdii waana tukaday dee cadceedii baa haddana dhici weyday marka muddadu subaxii iyo duhri intii udhexaynaysa ay idin dhaafto duhurkii tukada hadday doonto cadceedu meel gaabadoo subaxa haba joogto haddana saasoo kale duhri iyo casr maqribi cishaayi saasun ku wada ilaa sanad dhan salaadaheed a ku dhamaysataan waana salaado dee aan midna qado ah midkana aan qado ahayne mid kasta waqtigeedii la tukaday ayay noqonaysaa bal taasba weeyaan oo aynu xagga waqtigii weeye markuu kolba qadarkii labadii salaadood udhexayn jiray idin dhaafo salaadii ka dambeysay tii hore tukateen tukada saasun ku wada ilaa maalintaa sanadii ay dhammaanayso waqad waqaca fiihi salawaatu aniga waxay halkan bal markaa u qaadiciyo haddii hadalka uu kaba soo naqlinayo qolooyinkiina sharaxaysa waana in xadiidkuna dee waa daahirkiisa iyo waa taas imakaba waqtiyadan dee xagaagii meelo qaarkooda aan cadceeduba kaba dhicin waa taas qudbiga shimaalgi iyo kolkol ay jirto ama dee qudbiyada oo kale in meelo aan qudbiyadaba ahayn oo saamar dhushka kaba mid ama norweyo maalin dhan aanay dee ama aanay cadceeduba dhicin bisha toddobaad kollay maalmo kaba mida taasna way jirtaa oo wixii dee markaa waa tan in haddaba san un bay noqonaysaa oo dee kol haddii imakaba meelo aanay xataa adduunyadeeni aanay cadceedba ka dhicin waqti ama aanay uba soo bixin jirto salaadiina la tukado waa xaaladii waa taasunba weeye bal marka waxaa ii taalla halkan markuu hadalkaa dhamaynay qaadiciyaadii uu kaba soo naqliyay markuu xadiidka halkan yowmunka sanatin fasiraya qaala alculamaa ugu dambeyn waqad waqaca fiihi salawaatun halkaasba waxaa ii dhacday sit ayaa dhacday dee wax idinka idin dhacay war uma hayo faraaid maxaa idin dhacay sax weeye kuwinaasaa saxan waa salawaatu sanatin bay markaa noqonaysaa faraa'idu kulluha mu'addatun fii waqtiha cibaaradu waa taase laakiin anay situn ii dhacday ee waa sanatun oo meeshii waa sanad dhan ama salaado dee sanad salaadaheed oo dhammaan wada farada sunno ma aha dhammaan wada adda ah mid kasta waqtigeedii baa la tukaday kuwa kalena maalinta toddobaadka iyo maalinta kalena dee tan baa laga qiyaas qaadanaya ay laba mid noqonaysa markaasaa muxuu yihi qulnaa waxaan ihi faqaala wuxuu yihi qulnaa yaa rasuul allahi wamaa israacuhu fi lard qaala kalgayfi stadbaratu rex dee inay dhulkii wada marayaan waana muddadaas walow dee maalin sanad ah iyo maalin bir ah iyo maalin toddobaadi waa muddo dheer baaba halkaa kasoo baxayse dhulkiina laakiin waa ballaadhan yahay waana badan yahay haddaba markaasee waa degdegiisa uu dhulka uu markaa goyntiisan iyo socodkiisan israaciisa fi lardi see buu yahay qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kalgays waa roob oo kale istadbaratu riixu dabayle ay ka daba timi roog da-yo dabayle ay ku dhufato dee waa tan tuuraysa roobkiiba boodiga daruurtii ay kaxaynayso si dhaqsalada ay u kaxaynayso ama meel dheer ay gaadhsiinayso waa taasoo kale un waa kays iyo roob dabayle ay ka daba timi oy kaxaysay fogaysay taasoo kale ayaa xaaladiisu ama uu noqonaya fayatii markaasu maxay noqon fayatii cala alqowmi fayadcuuhum fayatii waa u imanayaa cala alqowmi qowm buu u imanayaa waa dad fayadcuuhum waa u yeedhayaayo dee wuxuu u yeedhayaa waa inay rumeeyaan oo isaga ilahaan u aqoonsadaan fayu'minuuna bihi de waxaa khawaariqdiiyo wixii intay kuba kadsoomaan ama dadkaa dee waqtigaa dhulkaba uba badan ee gaalo iyo munaafiqiin iyo waxyaalale marka horeba aan iimaan iyo haysan ayay rumaynayaanoo dee wuxun dadkuna waxa weeyaan iskaba daa waqtiga hore iyadoo raadkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh siiba qoyanyo taasoo kale ayaa caalamulislaami maxaa soo maray kolba mid ama waxyaala sheegta bal dee malaaxida ahaayo barhkood dee ay wax sheeganayeen ilaahnimo sheeganayo dadka cawaamta iyo mangaradkaas ay raacayeen oo weliba ay daafacayeed u dagaalamayeen oy muslimiintii ay ku qaatay dee dhib intaas oo dee fidnadii ninkii muqanac la odhanayay iyo waxaweye qarnigii labaad sanadaha badan muslimiintii markii dambe ay dee ciidamadii islaamku ilaahay isugu tegeen waa dhibtiisii oo dee markii dambe laba soo dila iyo baabaka ninkaa la odhanaya alkhurami oo kale iyo fidnadii ciraaq iyo dhulkaas iyo basre iyo sanadaha badan socotay nimankaa zinjiga waa nin dee malaa dadkaa madow ahaa kaba dharshay iyo haddana dadkii qawqaamaas way iskaba raacayaan oo dee markaa way daafacayeen ay kuma dhibanayo bal dee sanado dhambay muqanac iyo baabak iyo dee la kariba waayey oo la isugu tagay markii dambe la kari waaye muqanacuna wuuu dee saaxiiro waayo dayax buu dadka tusaya bil in loo socdo laga arko dayaxu sabada ka tusay ayaa jiray oo dee iyadoo loo soo dhaweyn baaba musaafo bil loo soo jiro dayaxiisa oo sabada ka muuqdaa si xurun buu ahaayo ilayka fama badrulmuqanaci daalican oo kala oo kale dee qisasta kutubta ama taali siyar iyo qeybkiiba way kuma sugan yihiin arrimihiisi akhbaartoodii bal marka waxaan leeyahay iyadoo waxaan oo de isaga burinaya ay lama socoto dadkan ama kufaarta ama qawqawmas ee kuwa dad islaam sheeganayo dadka dadkaa raacay ee la dagaalamaye dee la keri waayey ee kumayaal la noqday dadkii ama cabiid ha noqdo ama waxyaalo waktigaa horena way ahayd ba de maxaad male wakti dambe oo umuuruhuba ay dee gaalo uga wada bateen iyo taas waxa weye dadka badankooda way raacayaan intaa badbaadisa in yar bay noqone qoom buu u imanayaa way rumaynaya waystajiibuuna lahu wixii uu ka doonayay yeelayaan fayamuru sama male waa fidnadan samadu amraya samadii buu odhanaya soo doo fatumdir roobkii baaba soo da-aya walarda dhulkiibuu amraya fatubiti markiibana doogii iyo daaqii iyo wixii iyo zaraciiba usoo baxaya fataruuxu markaa qoomka caynkaasa way soo caraabaysaayo calayhim korkooda saarixatum waa xoolahoodii foofay saarixada waa xoolihii u foofay ayaa waxay soo noqonayaanba ne dhulkiina waa kaa u barwaaqoobay aduwalamaa kii kii kay ugu dheerayd kanada ay duran xagga kursaha macnaa way naaxayaan waa weynaanayaan kursahoodii baa dhaadheeraan geliiba waasbaqahu duruucan kay u waasacnimo badnayd iyo waqtigay ugu waasacsanayd duruucan xagga candhada oo candhooyinkoodii baa waaweynaanaya waa caanaha badan ee kuba suganayo taas waa amadahu ugu fidsan khawaasira waa xagga markay leega daaqa ay kaba dherigtay waa kelyihiiiyo waxyaalahaas dee waa adigu dhargayaanoo neefka markuu dibiro kelyihiis iyo dhinacyadiisii baa taagmayo kala baxayo waqtigay taas uguba mid dhinac kastaba ugu taabsanayd ayay noqonayaan taasi waa qoomkaas uma yaati lqowmu qowm buu imanaya fayadcuuhum wuu yeedhaya fayaruduuna caleyhi qowlahu way ku diidayaan oo kadaab baa tahay bay odhanayaan fayansarifu canhum wuu ka tegayaa fayasbixuuna waxay noqonayaanuun ama waa beriisanayaan mumxiriina xaalayn iyagoo abaaraysan laysa biaydiihim shay-un gacmahoodana aanu kuma sugna waa fidnadee adigu waa imtixaane min amwaalihim xoolahoodii kaba mid ah wayamuru waanu soo maraya bilkharibati meel kharaaba oo dee iska baaba'sanayd buu soo maraya fayaquulu lahu wuxuu ka odhanayaa akhrijii soo saar kunuusaki kanzigaagii wixii kuu xabaalaay halkan kunuusay kugu jiray soo saar markaasu bay wixii laba qodin cidima faqayso waaba soo boodaysaayo fatatbacu waxaa raacaysa kunuusaha kunuusteedii ka yacaasibi naxri waa dee shinida dee keeda markaa boqorkeeda oo kale saa dee ay inteeda kale u dabagashoo kale yacaasib waa jamcu yacsuubin yacsuubna de waaba kan isaga weyn amiirkeeda weeyaane markuu duulaba ay intii kale ay raacayso saasoo kale u dabagelisaa wixii waa wixii baaba halkiiba ma soo baxayse waabay raacaysaa waa fitan uma yadcuu wuxuu u yeedhayaa rajula nin mumtalian buuxa shabaaban dhalinyaronimo nin dee shaab ah xoog leh oo dhalinyaronimo kaba buuxa adigu shaab ah xoog leh ayuu u yeedhayaa fayadribuhu wuxuu ku dhufanayaa bisayfi seft fayaqdacuhu waa goynayaayo jazlatayni ramyat algarad macnaha laba qidco ama laba gobol buu u kala goynayaa ramyat algaradi ay wayarmiihi ama yajcalu baynahumaa ramyat alqaradi waa qarad iyo hadaf iyo wax la tooganaya inta laga gano oo kale intaasuu dhexdoodii yeelaya macnaa markuu labadii kala gooyo ayaa u kala durkinaya oo maalan wax lagu toog baranayo kale qaradku waa taas la ganayo dee waa inta loo jirsado oo kale iyo masaafada intaas oo kale ama qarad iyo raamiga ay isuma jiraan intaa in leeg baa labadii gobol ee labadii u kala gooyey ay isu jirayaan haddana maxaa dhacaysa suma yadcuuhu u yeedhaya fa yuqbilu waa markaa hore marka dambe ma kari doonabe way inoo dambaysay axaadiie uma yadcuuhu u yeedhaya fa yuqbil wuu soo qaabilaya waa isu tegaya waa soo qaabilaya wayatahallalu wajahu yadxaku way oo waxa weeyaan uu qaabilayaa fa yuqbil uu soo qaabilayo yatahallalu walxal yatahallalu uu iftiimayo weji wejigiisu uu dhalaalayo yadxaku isagoo qoslaya oo macnaha ruuxii unbaba soo noolaanaya waa soo kacaya isagoo qosliyo xaggiisii soo qaabilaya fabaynamaa huwa kadalik id bacaa allahu lmasiixa bna maryam qisada way noo socon doontaa kolley nihaayadiisiyo taas halkan baa waa xadiidka kale barhkii ama qeyb kamida ba ayaan kuwa joojinaynaa kolley meelo qaarkoodna waxaa laga yaabaa halkaa horena inaan wax kaga noqono casharka waayo si aanu casharada dambe inoogaba yarayn baan markii hore waxaan salaaba iska daayo hageri baan lahaa intaa hore soo mar isu raacay bal halka mancaa ku dayna wallahu subxaana watacaala cala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk